magaalada godoy ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay ahmiyadda daqliga oo uu leeyahay horumarinta bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha daafurka kulankan ayaa waxaa ka qeybgeliyay mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska daqliga dowla deegaanka soomaalida itoobiya maamulka gobolka shabeelle iyo ganacsatada magaalada godoy cabdiwaaxid cabdi qorone wasiir ku-xigeenka xafiiska daqliga dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa ka warbixiyey muhiimada kulankan
maamulka gaalada gudi kala shaqeyna bishan sane sidii magaraysa loo dargelinaa dakhliga isla markaana shaqooyinkii halkan ka socday aan wixii taageero ka geysan karaa aan u geysan lahayn hawshaas way noo socotahay oo si fiican baan u wadnaa waanan bogaadinaynaa macnaha dadaalka farada badan maamulka iyo ganacsatada iyo guud ahaan magaaladuba ay ugu jiraan sidii macnaha dakhliga kor loogu qaadi lahaa intaa markaan ka soo tago waxaan rabaa inaan fursad unaga faa'iidaysto inaan dhowr qodob aan kula daarmo ganacsatada waa midda koowaade ganacsatada waxaa laga rabaa in ma garanaysaay aanu fahanno ahmiyadda dakhli bixinta dakhligan la bixinayaa qofku markuu ogyahay meeshuu aadayo dee uu iska bixinaya marka inaan ahmiyaddu leeyahay in badan hadda waxaa ka shanqariyey maayarka ka shanqariyey shaqooyinka waxa dakhli loo qaado ama canshuur loo qaado waa in bulshada adeeg lagu soo celiyo oo dib lagu adeego ee meel kale lama geeyo marka dakhligaad bixinaysaan meel kale lama geeyo heer deegaan looma shubo maamulka magaalada goday ma dhaafo halkan baa lagu yaa macnaha mashaariic lagu fuliyaa waddooyinkiina laga shaqeeyaa adeegga aad u baahan tihiin shacabka magaalada goday u baahan yihiin ayaa lagu fuliyaa marka guud ahaan inaad horta ahmiyadda dakhli aad bixinaysaan inaad fahantaan waa muhim tan labaad aan rabaa in ku baraarujiyo waxaa weeye inaad u hoggaansataan shuruucda dakhliga oo aad barataan ganacsatadu waa inay qof ganacsadaha ah maadaama dakhli uu ku waajibay inuu bixiyo ilaan dakhliga waxaa laga qaadaya waxaa weeye ganacsigaad ku jirtaan iyo howlahaad qabanaysaan haddii tahay iib iyo hadday tahay guud ahaan shaqooyinkii dhaqaaqa ganacsiga ka jira magaalada goday baa yaa dakhliga la saaraa si kastaba kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii ganacsatada iyo maamulka magaalada goday ay faham badan ugu heli lahaayeen muhiimadda daqliga u leeyahay horumarinta bulshada